aynu ku bilownay xisbiyada mucaaradka ee somalilan ayaa maanta madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi ku eedeeyey in somalilan uu geliyey khalkhal siyaasadeed iyagoo sidoo kale ku eedeeyey inuu burburiyo waxay ugu yareen dimuqraadiyadda somalilan guddoomiyeyaasha xisbiyada ucudiyo wadani oo shir jaraa-id ku qabtay magaalada hargeysa maanta waxay ku eedeeyeen madaxweyne muuse biixi inuu ku fashilmay hogaaminta somalilan iyagoo ku baaqay in la qabto sanadkan laba kun iyo labaatan doorashooyin xilligooda laga soo hormariyo
xeer kasta oo khuseeya doorashooyinka oo aan laga talagelin axsaabta qaranka ee ay khuseeyaan wax kabeddelkiisu waa sharci darro waana xaaraan nuxurka maanta ee shirkan jaraa'id waa sidan labada xisbi qaran waxay xalka iyo badbaadinta somalilan ee marxaladdan maanta aan ku jirro u arkaan in doorasho madaxtooyo oo xilligeedii laga soo hormariyo ka qabsoonto dalka sannadkan gudihiisa labaatan labaatan maadaama uu muuse ku fashilmay hoggaaminta dalka xisbiyada ayaa madaxweyne biixi ka doonaya inuu faahfaahiyo oo uu soo bandhigo macluumaadka la xidhiidha kulankii biixi iyo farmaajo ee adis ababa safarkii la sheegay in hargeysa uu ku tegayey farmaajo iyo weliba warqado ay isweedaarsadeen somalilan iyo etoobiya oo arrintaasi la xidhiirta wararka imaatinka ee ra-iisul wasaaraha iyo farmaajo hadalle isburinaya ayaa saxaafadda laga sii daayey oo ay sheegeen madaxweynaha wasiirka arrimaha dibadda iyo guddoomiyaha golaha guurtida arrintaasina waxay muujinaysaa inaan ummaddan run loo sheegin oo aan looga xog warramin wixii dhacay iyo waxa hadda socda midnaba warqad ay xukuumaddu u qortay dowladda etoobiya oo saxaafaddana soo warisay wafdi ka yimi dalka etoobiya oo inoo yimi oo sida la filayay siday jawaabtii xukuumadda etoobiya midnaba lalama wadaagin iyo wixii jawaabee la siiyey toona axsaabta qaranka iyo shacbiga somalilan waxaa waajib ku ah madaxweynaha inuu arrimahan masiiriga ah si daah furan ugaga warramo axsaabta qaranka iyo shacbiga reer somalilan oo mudan
xisbiyada mucaaradka ayaa muuse biixi ku eedeeyey in muddo laba sanaa uu sharciga ku tumanayay wuu ka tegey muuse wuu ka tegey madaxnimo iyo sharci uu ka tegey haddaba waxaan u sheegaynaa hadduu sharci ka tago sharci uu ka tego waxa uu ku dhaqaaqo annaguna sharcigan ku kala socone madaxweyne noqon maayo muuse biixi buu noqonaya hadduu yidhaha ucudiya fuud waan baabiinayaa oo sharci aan waktigaan baan geenayaa oo shaar baan tolanayaa waxaan leeyahay madaxweyne nomatid hadduu bisha gudaheeda timeskaa la siiyey ilaa bisha tobankeeda haddaad gar qaadan waayo madaxweyne noqon maayo cashuuruu qaadanayaana ma jirto daawadayaal waxay naga xasuusinaa inaanu xiriir la sameynin dhinaca iyo dowladda somalilan si ay uga jawaabaan eedeymaha xubnaha mucaaradka ee somalilan balse ilaayo hadda kama ay jawaabin taleefanadooda marka ugu horreysa oo arrintani ka jawaabaanna waan idiin soo gudbin doonaa